asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkan aad nagala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee al andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah waxaan isla soo gaarnay wakhtigii aan ku ballansanayn dhegaysiga barnaamijkeennii xiisaha badnaa waxaan halkan ka soo jeedinayaa walaalkeen casaam carafaad تحية خالصة يا عامل النظافة فأنت خير عامل يستوجب احتراما تحية خالصة يا عامل النظافة فأنت خير عامل يستوجب احتراما يستوجب احتراما في الصبح والمساء والصيف والشتاء تطوف في الأحياء في ثغرك ابتساما في ثغرك ابتساما في الليل نحن نمرح وبيتنا لنبرح وأنت فيه تقدح يا عامل النظافة يا عامل النظافة حييت يا رمز الوفا فأنت من جند الخفا يكفيك أن تنظف يا عامل النظافة يا عامل النظافة الشكر والثناء لعامل النظافة الشكر والثناء لعامل النظافة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan oo wanaagsan khiyaarta hawada nagala xiriirtay meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan iyo si kastoo maqalka idaacadda islaamiga andalus idinku soo gaarayo kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan kaga soo gudbin doono horumar iskaashi ah oo wilaayada islaamiga haygado iyo bulshada degmada calcadde ay iska kaashanayaan howlaha nadaafadda iyo la dagaalanka kaneecada تحية خالصة يا عامل النظافة فأنت خير عامل يستوجب احتراما تحية خالصة يا عامل النظافة فأنت خير عامل يستوجب احتراما يستوجب احتراما في الصبح والمساء والصيف والشتاء تطوف في الأحياء في ثغرك ابتساما في ثغرك ابتساما في الليل نحن نمرح وبيتنا لنبرح وأنت فيه تقدح يا عامل النظافة يا عامل النظافة حييت يا رمز الوفا فأنت من جند الخفا يكفيك أن تنظف يا عامل النظافة يا عامل النظافة الشكر والثناء لعامل النظافة الشكر والثناء لعامل النظافة waa hagaaga dhegaystayaal mar kale kusoo dhowaada barnaamij gaar ah maamulka islaamiga ee degmada celcadde oo iska kaashanaya qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan xaafadaha degmada ayaa ku dhawaaqay oloolo ballaaran oo nadaafada ah iyo buufinta cayayaanka gaar ahaan kaneeco oo ah dhibaatada ugu weyn ee degmada kaneecadu ah sababta xanuunka malaariyada ayaa degmada ku badnayd maamulka islaamiga oo ka duulaya fayadhowrka bulshada muslimiinta ayaa u istaagay buufinta kaneecada oo ah mid halisteed aada u badan tahay intii ay socotay hawshan ayaan waxaanu la kulnay mid ka mid ah waxgaradka degmada celcadde isagoona nooga warbixiyey horumarkan sida uu ku imaaday cidda iskaashatay iyo isbeddelka degmada laga dareemay ilaahay baa mahadsan waxaa iskaashaday xarakada al-shabaab almujaahidiin oo iyo walaayada gobolka iyo tan degmada intaba gacan weyn ayay ka geysteen saddexdii jeeroo la buufiyey intaba taakuro iyo dhaqaaliya lacag iyo garbistaag bay nagu sameeyeen iyo bulshada deegaanka ceelcaddo iskaashaday ayaa ilaahay ku guulayay inay ku guulaystaan in kaneecadaas ay baaba'do oo caawo qofku uu sinyeeri uusa seexan hadda qofkii layihahda ceelcadda kaneeca ma leh waxaa isleeyahay oo meel kala joogo ma rumaysana oo reer ceelcadda yaqaanay ama hameen ku soo yiiday ama ma yimidba wuxuu isleeyahay macquul maaha arrinkaas laakiin falilaahi alxamdu ilaahay baa ku mahadsan waxaan rajaynaynaa sidii aan uga adkaana inaan ka adkaan doono cadowgaas ilaahayna uu naga qaban doono insha allah wallaahi dhallinyaro baa yacni hawsha waday marka dhallinyaradaas si habsamo oo farsamo ayay u buufinahayeen oo kal iyo laab oo daacada mar dhowr jeeroon la kulmayna aad bay u shaqaynahayeen oo u buufinahayeen mashiinada iyo daawada intaba si hagar la-ana isticmaalayeen qalabkan mashiinada oo qiiqa tuulahayo iyo waxaa kaloo ay samaynahayeen buufin intay garabka haamanka saartaan ayay buufinahayeen oo guryaha lala galaaya alnihaaya markii ugu dambaysayna masqulaha ayay sun qaasa ku shubahayeen marka guusha saasaa keentay wayna si hagar la-aan oo guri guri loo tiriyey ayay u buufinahayeen ilaahay mahadii ilaahay baan ku mahadinayna ilaahay baa naga qaaday uma dadaalkii juhdiga la bixiyey oo iska kaashadeen bulshadii iyo xarakadii iyo dhallinyaradii dhammaan ay iska kaashadeen ayaan ku guulaysanay doctor cabdulaahi yare ayaanu wax ka weydiinay waa maxay kaneeco xagayse ka tarantaa dhibaatada ay leedahay isagoona faahfaahin ka bixiyey waxyeelada ay leedahay sida looga hortegi karo iyo meelahay ka dhalato su-aasha ugu horeysa marka hore aan ku weydiinaya waxay tahay waa maxay kaneeco بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور دنيا ودين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كنيعو وحاويو بهل نولا أو قنين سميو قنين كان وحا سميو بارسايت بالا يرهدا بارسايت كاس waa wax qaniin abuuro oo noolo ah nooca dhadiga ah ayaana jeermiska abuuro oo anobleska la yidhaahdo marka haddii kaneeco yacni maxay tahayadeeda waa barasite bacteria maaha virusna maahan waa barasite waa cayayaanka noolaha ah oo qaniinka abuuro xagee ka tarmi kartaa kaneecada
ee waxay ku tarmi kartaa goobaha biyo reebka leh ee oo biyaha wasakhaysan ah oo biyaha ku haraan goobahaas ayay ku tarmi kartaa sida musqulaha iyo meelaha qashinqubka ah oo biyaha yani ku wasakhaystaan ku haraan meeshaas ayay ku tarmi kartaa Ee, marka saameyn intee leeg bay marka ay yeelan kartaa oo dadka ku yeelan kartaa kaneeco adduunyada waxaa looga yaqaanaa cudurrada dilaaga risk disease bay abuurtaa adduunka waxaa looga yaqaanaa inay khatar tahay waxay saameyn ku yeelan kartaa qofka bili-aadanka ah organkiisa gudaha ayay saameyn ku yeelan kartaa sababtoo ah een, afar cudur ayay kaneeca abuurtaa nooca dhadiga la yidhaahdo oo anofliska la dhaho ayaana afartaas jermis ka reebayo midka koowaad afka qalaad waxaa lagu dhahaa plasmidium malaria ee midka labaadna plasmidium falciparum midka saddexaad waxaa la yidhaahdaa plasmidium ovala kan afraadna waxaa la yidhaahdaa plasmidium vivacis baa la dhahaa Een, marka labada cudur oo nooca b f ka la yidhaahdo plasmidium falciparumka la yidhaahdo b f ka ay dadkan u yaqaanaan iyo nooca plasmidium malaria la yidhaahdo soomaaliya waa laga helaa laakiin labadan kale afrikadan kale unbaa lagu sheegay ma aanan arkin baaritaan ahaan laguma arkin vivakiska iyo ovaalaha ma aanan arkin intaba jermiskaas waxaa reebayo nooca dhadiga ah ee labadaan mid waa b f midka abuuraya maskaxda ayuu ka faa beerkay bahashan horta marka hore ugxanta ee dhigtaa baryarta falgal ahaanna markay b f noqonayso maskaxda wey bareenka maskaxda ay degaysaa circulationka dhiigga la qaadanaysaa qofka la wareegaysaa maskaxday ka falgelaysaa koomay abuuri kartaa wax kasta oo dhibaato ah oo maskaxda saameeyay ka qayb qaadan kartaa sida nervus bay keeni kartaa waali bay keeni kartaa een, koomuu geli karaa qofka waa markay b f ka tahay plasmido malaria markay tahayna waa markay viver ka tahay mar kastaba ayadaa qandho iskale laakiin viverka consecutiveka ah oo joogtada ah ee bay keenaysaa mar walbaana waxay la diriraysaa qofka hemoglobintiisa oo loo yaqaano h b-ga h b-ga qaybta h b-ga qofka dhiiggiisa unbay hoos u dhigaysaa qandhada markay qabataba marka saameynta ay yeelan karto way badan tahay laakiin markaan soo goobno organ organka ay ka falgelayso oo falgalkeeda u gaaraya keliyaha ka mid ah keliyahana waxaa weeye qofka bili-aadamka ah filterkiisa weeye Excre- excretion system weeyo qaybaha kaadimareenka ayay filter u yihiin oo soo maro haddii keliyaha qofka laga galo waxaa imaanayo in eh, waxaa la dhaho basin yurenka wadadii ay kaadi maraysay ee ciriiri noqoto dhibir keento kaadi inay gubto kaadi inay dhibaateyso baa imaanayso qofka markaas xataa haddii aan loo fiirsanin waxaa loo malayn karaa cudurro kale sida infection oo kale baa loo malayn karaa waana saameynta ayada ay ku yeelatay keliyaha organka gudaha iyo circulation system dhiigga la wareegiisa qayb kasta oo qofka bili-aadamka kanaca waxyeelaysaa sidee baa looga hortegi karaa marka kaneecada een, waxaa looga hortegi karaa waxaan soo marnay in ay kaneeco ku taranto goobaha biyoreebka ah majority ahaan annaga deegaanka hadda aan ku noolnahay waxaa u badan meelaha ay ku harto boqolkiiba sagaashan iyo shan ama boqolkiiba sagaashan iyo sagaalba iska dheh waxaa u badan musqulaha musqulaha ayaa u badan horta kaneecada ayada cimrigeeda waa toddoba beri sida lagu daraaseeyey toddoba beri wey ee halka xabo oo anovaliska dhadiga ah waxay dhashaa toddobaatan ukumood ayay dhashaa waxay ku noolaan kartaa goobaha biyoreebka oo ukumahaas ay dhigan kartaa marka musqushaas ayaa halka xabo toddoba beri bay meesha toddobaatan ukumood ku dhalaysaa toddobadaas beribo toddobaatan ukumood calaa xabad yaa ka soo kacayso ugxantoodii ugxantii wixii yararkaa ka soo tarmay ayaa calaa xabad marka meesha ay ku haysanaysa waa musqusha een, musqushaas ay toddobada beri ku haysatay ugxanta ayaa la rabaa toddobada beri maalin ka mid ah in sun lagu shubo taas oo looga hortegayo ugxantii meesha ka soo bixi lahayd oo toddobaadka tirsanaysay maalmaha marka toddobada ah yaa tirsanaysaa shan beri markii aad joogto goobtii biyo reebka lahayd ayaad sun ku dhicinaysaa ama ku shubaysaa oo ku buufinaysaa waxyaalaha cayayaanka dilayso yaad ku buufinaysaa saas ayaa looga hortegi karaa haddii ay ugxantii meesha ku baaba'do xabaddan weyn waxba sii joogisteeda ma tarayso toddobay ku egtahay toddoba beri bay ku egtahay sidaas ayaa looga hortegi karaa si guud iyo si gaar ahaaneedbo waa in goobaha ay kanaaco ku tarmi kartaa toddobaadkiiba lagu buufiyaa waxyaalaha cayayaanka ka hortagoo dilaya dhammaan muslimiinta waxaan u sheegayaa kanaaco waa cudur dilaa ah sida ay noo cunto iyo sida adduunka uu ka aaminsan yahay haddana ilaahay subxaana watacaala uu tacaamul noola siiyey oo ugu noolnahay meesha ay ku nooshahay waa wax ilaahay fadligii ah oo biqudratillaahi jibaar ah laakiin adduunka baashaan wuxuu ka aaminsan yahay inay cudur dilaa khatar tahay baashaan ayaa laga aaminsan yahay sidaas darteed mar haddii aan barannay goobaha ay ku harayso oo ilmaha dhiganaysa haddaan barannay toddoba berina ay tahay waxay ugxanteeda soo kacayso ayada cumrigeedana toddoba beri ay tahay halkii marna toddobaatan xabbo ay dhalayso aan u barannay tarankeeda inuu khatar yahay goobaha ay wax ku reebayso waxaan kula talinayaa ciddi ku nool goob webi ah ciddi ku nool goob ceelal leh iyo ciddi ku nool goob ay u badan tahay musqulaha sida hadda deegaankan aan joogno oo kale toddobaadka inay tirsadaan oo shan beri markay musqusha joogto ama lix beri joogto ayadoon toddobada gaarin si ayguna uxanteeda usoo noolaanin looga horgeeyo waxaalaha waxyaalaha dili kara cayayaanka sida sunta oo kale in toddobaadka loo tiriyo oo uxantan toddobada beri meesha kasoo kacaysa lala fiirsado ayaan kula talinayaa qaar ka mid a guddiga waday la dagaalanka kaneecada ayaa idaacadda islaamiga andalus oga warbixiyey qaabkay u socotay hawsha daawooyinkay isticmaalayeen iyo qaabkay u buufinayeen magaalada
walaal waxaa weeye sunta waxay ahayd dawooyin kala duwan oo noocyo badan leh ayay ahayd waxaanu kula dagaalamaynay muddo sagaal iyo toban casho ah yaan waxaanu kala dagaalamaynay cayayaankaas kaneecada oo dadka aada u dhibay muddo ka badan shan iyo labaatan sanana magaalada iyo dadka iyo deegaankaba aada u rafaadinaya dadweynaha qaybihiisa kala duwan culimmada waxgaradka ganacsatada dhammaan dhallinyarada xoogga furan cid kasta way ka qayb qaadatay af iyo adinba waa laga qayb qaatay nin xooggiisa ku tabarucay nin qarash ku tabarucay nin maarataayay dhagafudayd iyo abaabul samaynahayay waana laga qayb qaatay qaybo badan bayna sunta lahayd qayb waxaa loo isticmaalahayay musqulaha iyo meelaha biyaha ay yaalaan oo mar walba qoyan in ay ka dhalato kanaacada ukunteeda waan ku shubaynay oo halkaas lagala dagaalamay qaybna noolaha caadiga ah sida baranbarada kanaacada waxyaabaha kaleo xasharaadka oo halista biniaadanka ku ah ama fayrus ka dhaliyo sida daqsiga oo kaleeto nolosha biniaadanka khatarta gelin kara oo inta badan uskaga iyo wasakhda meelaha ay taallana saaxiibka la ah iyo qaybna la diriraysa qaybta kale waxay ahayd ayadana qayb heen ah ama ayadana dareero ah oo musqulaha iyo meelaha qoyan oo ayadana lagu shubahayo waxyaabo maarata saamayn ah oo biniaadanka saamayn ku lehna ma ahayn kelia waxay liddi ku ahayd inay wax dhashaan ama meeshaas ayada ah ay wax ka abuurmaan gahaar ama dheeh waxaad tidhaahdid iyay saaraysaa meesha markaas lagu shubo waxay marka anti ku tahay inay meeshaas wax ka dhashaan ama wax soo diriyey intay ku dhacaan ay meeshaas taqyiir ka imaado iyo liddi ku tahay ayna qaybsaasana way jirtay marka midda haamahaan isticmaalaynay waa sun la qasaayo dawo la qasaayo weeyo dhabarkaa lagu qaadayaa guryaha lagu buufinayaa geedaha harka oo waaweyn oo la harsadaa lagu buufinayaa xeelasha oo ay meelaha nawaaxigooda biyuhu ka qulqulaan baa lagu buufinayaa musqulaha lagu buufinayaa dayrarka meelaha cawska leh oo beeraha oo magaalada dhexdeeda oo kale lagu buufinayaa cayayaankay si guud oo la diriraysa waa khaasatan waxay adtaagaysay kanaacada ilaahay baa ku mahadsan juhdi fara badan iyo maskax baan lagu bixiyey waxaa weeye haddii heer abni tahay iyo haddii heer maamul tahay iyo haddii heer dadweyne tahayba intaba waxaa weeye waa waa loo guntaday in bahashan lasoo afjaro sida hadda aad ogtahay magaaladan ceelcadde gobolkan gaday waxay u tahay maqar waxaa imaada dad dacwo oo ishaysto waxaa imaada dad maarataayay safrayn ahoo jid halbowle aha maro marka magaaladii nasiinada ay ka dhigan lahaayeen waxaa qabsaday cadow kaneeco ah qalab sidii motoorkii oo kaleeto u xiimahayo mararka qaar aada leedahay waxaa weeyo sida diyaaradda oo kalead ku mateli kartaa ha guuxeeda diyaarad soo dhowaatay camal oo kalead ku matali kartaa yaa ka mid ah waxyaabihii lagula dagaalamay bahashaas waxay samaynaysay gaas iyo nafto iyo sun intaasba way isticmaalaysay saddexdaas shay baa lagu shubayaa marka waxay sii daynaysaa qaac uura ah oo qofka wado mararka qaar uusan ku arkaynin adigana aadan arkaynin ay sii daynaysaa ood leedahay magaalada barbar bayba ka gubataba qofkaas asaga ahoo wada matoorkaas asaga meeshuu joogo waxaa weeye meeshaan maxaa ka dhacay baad leedahay qofkaan aqoonin shaki weyn baa galahay qaacaas asaga ah wuxuu saameynayaa masaafo hal kilomitir wax ku dhow meel kasta uu qaacaas marana waxaa dhammaanaya ayana cayayaanka iyo kaneecada ku nool fadaha lala gelayaa guriga waad la gelaysaa albaabkaa lagaa furayaa siyeeryaasha waa la duubayaa een, waxyaabaha cuntada oo dadku cunaan oo khudurduruuriga ah sida burka bariiska baastada buskudka timirta caanabooraha hilibka waxaasoo dhan bannaanka la keenayaa Een, ilaahay khayr hayse dadweynuhu aad bay u dhaga nuglaayeenoo waxyaabahaasoo dhan waa nagala- waa nagala shaqeeyey intaas markii bannaanka la keenaad guriga galaysaa musqushoo kale waad ku qabanaysaa afkaa loo gelinahayaa waxaa weeye si fiican baad ugu sheelaraynaysaa qaac wuxuu tuurahayaa waqal uhuu tuurahayaa muddo badan buu guriga iska qiiqayaad moodaysa inuu gubanahay waxaa dhammaanaya wax kasta oo dadka bini'aadanka noloshiisa halis gelinahaya guriga ku noolaa Een, oon kanaacada keliya aan ahayn qoratada gugumada een, malowga waxyaana maarata bahashan caarada daqsiga kaneecada barambarada wax kastoo dhan baa ku dhammaanaya xasharaada ilaahay baa mahadle guul weyn baa laga gaaray oo raggii s- arrintaas soo hindisay iyo raggii ficilkeeda lahaa oo fuliyeyba ay maaragtay maanta ammaan ku leeyihiin arrintu saasay ahayd ilaahay baa ku mahadsan Een, thumma dadweynihii nagala qayb qaatay iyo odayaashii iyo waxgaradka deegaanka iyo maamulkaba waa ku mahadsan yihiin khaasatan reer calcadda waxaan leeyahay muddo badan bay bahashaan na gumaadaysa caruurtiibay waxay ku riday maqal la'aan arag la'aan xanuun aan la garanaynin madax xanuun een, shuban joogto ah dawo joogto ah afar iyo labaatan saac waxaa weeye kaniin iyo waxaa la daldalhayaa sharoobo inay exbayr tahay iyo in kale mararka qaar aad ku wareeraysid iyo carruurta iska daldanaya lasoo qaadaya caado noo noqotay isbitaalada een, xamar ku yaalla oo oo waaweyn iyo kuwa balaxa oo kaleeto in dadkanaga maalin walba lalala cararayo dadka marka waxaan leeyahay tala guud waxaan ku siinayaa aslan ay u xaytaan magaaladooda nadaafadeeda iyo bilicdeeda oo si dhaba oola dagaalamaan haddaan saas la yeelin oon gacmaha la isqabsanin oo gabdhaha hooyooyinka oo xaafadaha jooga iyo cuqaasha iyo waxgaradka iyo dhallinyarada xoogga leh oo sunta wado ayna si wada jir ah u shaqaynin oon gacmaha la isu qabsanin waxba kama hagaagayaan barnaamijka asaga danta caamkaon ka shaqaynaynay waxay ahayd in ay caruurtanada iyo caruurta ehelkanaga iyo caruurta muslimiinta iyo dadka muslimiinta ahoo martida noo ahoo magaaladanada soo siyaartay inay nabad ku seexdaan caawana waxaa gobonnimo noo ah in la yidhaahdo deegaanka ceel cadde waa laga nadiifiyey kaneeco iyo jiif la-aanta ka jirtay waxaa ay mararka qaar imaanaysay dadka reemiyiga oo deegaanada ku xeeran ceelka degan in ay bar- ayagoo guryo ku leh magaalada ceel cadde inay baryi waayaan oo yidhaahdaan war xaafadda miyigan isaga hooyan meeshaa meel la baryi kara ma ahani cadow kalena kama haysanina kanaaca ka haysatay dad xirfadlayaal ahoo caqli u saaxiib ah iyo arrintan hindisay waana ku guulaysana annaguna fulinteedii baa ilaahay nagu sababa horta marka hore markaan kuu sheego bahashan kaneecada ee degmada waxaa weeye fara kulul bay ku haysay dhibaato fara badan bay ku haysay aad baa dadka degmada ka maaragta ay u laysay marka saas markay ahayd haddee ummadii muslimiinta aheedee joogtay degmada way tashadeen waxay yidhaahdeen war bahashan cadowga see baan iskaga kicinaa maamulka iyo walaayadaba waa loo sheegay talada way ku jireen oo intaasoo dhan waa xaal lahaa war bahashan see iskaga kicinaa ilaahay fadligii mar bay noo suurta gashay laba motoor oo waxyaabaha kaneecada lagu buufiyo ahaan helnay marka waxaa weeye dadkii deegaanka ayaa isku tashaday walaayadana way caawisay oo howlgalka qayb bay ka ahayd marka saasaa bahashaan aan ugu qalab qaadnay qalabkeedina haddee waad aragtaa hawshii waad aragtaa way socotaa ugu yaraan sitimaan iyo wax la jiraba way socotaa hawsha waana haddii lagu guulaystay magaaladii ceelcadde ee dadka safarka eh iyo dadka martida eba intaas kaneecadu ay dhibtay caawa shandarawad la-aan baa la seexanayaa dee talo dadka waxaan siinayaa maadaama bahashii kaneecada la dhihi jiray ay ka tagtay degmada ceelcadde oo ilaahay uu laayey oo ilaahay ma aragtay naga dulqaaday oo caawa wax kaneeco eh aan lagu arkayna ceelcadda haddii meel kasta la wareego waxaan dadweynaha kula dardaarmahayaa waa inuu nin kastaba uu la sii dagaalamo waa inuu nin kastaba bahasha qalabka lagu buufiyo kaneecada bahasha gacanta laga buufiyo hataa ha ahaato waa in musqulaha sun lagu rido wayna dhammaanaysaa insha allahu tacaalaa dadka yayna ka caajisin waxtarkiina way arkeen degmadiina waxaa weeye kaneeco way ka dhammaatay mana leh martidii noo timaado iyo ummaddii noo timaadana way ku farxi doontaa kuwa hadda ka maqan dib hadday noogu soo noqdaan cid kasta ha ahaato mas-uuliyiin ha ahaato nooc kasta ha ahaado way arki doonaa ceelcadda caawa bannaankaa la seexanayaa waxaa weeye shaqadana waxay u socotaa dhallinyaro aad iyo aad loo carbiyey oo ma aragtay si fiican dawooyinka loo tusay iyo e, akhlaaqdooda iyo dhismahooda oo dhanba hagaagsan yihiin ayaa shaqaynaya oo tarbiyadda dadka xaafadaha hataa hadday ku qayliyaan aanan hadal hal nin oo amiira ku jiro amiirkaasunbaa laga amar qaadanayaa dadkiina wayba la qabsadeen oo dadkii haddee dad maamul joogana way ahaayeen maamul way u fahmeen muxuu yahayna kala dambayntuna aad bay u sarraysaa marka hadda shaqaalihiina haddaana kula hadlaya motoorka wuu guuxayaa magaaladuu ku jiraa marka shaqadu haddee cirkaasay maraysaa degmadana aad bay ugu baraarugtay matooradan hadda waa labay nugu yihiin insha allahu waxaan rabnaa haddii ilaahay idmo oo ilaahay noo oggolaado siddeed in laga dhigo afarta xaafadoodba ay goonidooda ay hawsha u galaan annagii walaayadu hal far ahaanna maadaama hal far aan wadannahay inay walaayada wixii ay nagu dhaanto oo ama sun ha ahaato ama qalabkan hadda socdo oo ma aragtay aan ku shaqaynayno badidiisa ha ahaado intaba inay naga caawiyaan ooy aad iyo aad noola shaqeeyaan dee waaba nala shaqaynayeenoo hawshaan ayagaa ku jiray marka walaayada waxaan ka codsanaynaa inay noo laba jibbaaraan waxqabadkooda ay noo laba jibbaaraan baan walaayada ka codsanaynaa insha allahu tacaala
iyadoo sanado badan dhibaatooyin badan ay ku haysay dadka ku nool degmadii calacadde dad badan oo la kulanay ayaa waxay inoo sheegeen xitaa in goobihii cibaadada laga joogi waayey waagii hore balse hadda ay dareemayaan isbeddel weyn mahadcelin allah kadib ayay u mahadceliyeen dadkii ka soo shaqeeyey iskudaygan guulaystay iyagoo sheegay in intaas looga harin waagi hore dee wakti wakti bay ahayd ee war aan kanece baana aqoonbo carruurtannadu kanece marka magaceeda baa ina aqoon baa jiri jirtay xilli dhexdaana ay bilaabatay soo noqotay haddana kolkii u dambaysay dhib badan bay nagu haysay oo waxay noqotay in habeen iyo maalinba ay dadkii ay aad ugu dhiboodaan shaqadaani intii la galay waa laga raystay hadda tan iyo shalay iyo xalay iyo habeenyahan waxaan fiirfiirinaya xabad kaneca bilaanteed mana arag ilaahay naguma soo cesho ganaaco dhibaatay nagu haysay dadkii waa ka seexan waayey sansanyeeri wax waa u tari waayey dhib fara badan bay nagu haysay maral badan baa dadkii ku dhacay intii daawada iyo dagaalka ay lala galay waa la seexday ilaahay naguma soo celiyo hadda way naga tagtay naxariis badan baan ka helnay kaneecada yaan warbixin kaa siina kaneecada horta aniga dadka wayga jeclayt sinsiyeeriga markaan gala ila soo geli jirta xalana bannaan baan seexda sinsiyeeri iima xirnayn kaneeca horta xala aniga niyadeeda ma maqal hameen horena ma maqal xaafadaas qansax oo manaan hameen hore seexday midaan waa berina hameen horaa hameen horaan seexday tanna xalaan seexday ma aana maqal waxaan markaa u ducaynayaa wixii keenay suntaas horta waa u ducaynayaa hawshaa in la sii wado oo horey loo sii wadana waan ku talinhayaa oo aniga waxaan talabixin ku bixinay in hore loo sii wado aan ku talinhayaa oo horey loo sii wado oon laga harin beenna kuu sheegi maayo aniga habeen dhawata go'aan baan gaara waxaan go'aan ku gaaray cadin aan ka haajiro oon kanaaca uga haajiro been ma sheegaya hadda inay dhiigayga jeceshahay inaan kanaaca nacaab iga tahay ma garanayo laakiin dadka anigu waa ka duwanaa inaan haajiraan damco ilaahay gooyo been ma sheegaya waxaan marka kuu sheegahayaa kaneeco way tagta dabateeleed in la israacshaan qabaa oon laga harin baan qabaa anu fikirkaasaan qabaa eelcadda horta waxaan joogi jirnaa idoon kanaaca lahayn waa soo gaara idoon kanaacayn baa soo gaara way soo bilaabata markii musqulihii iyo wixii ay bateen oo adigu biyihii ay bateen way soo badatay waxaa kaloo qolo ay sheegaysaa in la soo qaaday oo la keenana qola sheegaysa anuu alagii aallo hadda saaka waxay maraysaa sida hore kusoo noqotay sida hore kanacayni bay kusoo noqotay waxaan rabnaa in la dhidibtiro baan ka codsanaynaa idinkana xarakada waxaan ka codsanaynaa inay hawshaas la shaqeeyaan nimankaas oo haddana hawshaas ay ku sii taakiyeen xarakadaan ka codsanaynaa kaneecadan waxay soo bilaabatay wakhti dheer ilaa shan iyo toban sanno iyo ka sii badan bayna haysa marka bannaanka lama istaagi karin masaajidda lama imaan karin xaafadaha lama joogi karin sisiyeeri in lagu jiro ma ogi ilaahay aa mahad iskale juhdi badan baa lagu bixiyey kaneecadii hadda way dhammaatay xala u dambaysay guriga aan seexday sisiyeeri ma xiranin aniga sisiyeer la'aan baan xala seexday carruurtana sidoo kale ahaayeen tijaabaan ka qaadnay alxamdulilah kolley anigu ma moodaynin inaan macnaha sidaan oo loogu guulaysanayo ma moodaynin aad iyo aad bay u dhammaatay waana lagu guulaysta ilaahay baana ku mahadsan marka way dhammaatay kaneeco juhdiga dadka ku bixiyey ilaahay khayr ha siiyo way mahadsan yihiin alxamdulilah waxaan leeyahay haddana ha sii wadeeno inaan la joojinin baan haddana qabaa intii macnaha raadkiga laga waahaya marka dad wanaagsan baa noo keenay ilaahay baa mahadle ayaguna way mahadsan yihiin dadku waxtala waxaan siinhayaa kolley hadday waad aragteen kaneeca in lala diriiri karo awalna waxay fahamsanaayeen qof walba wuxuu dhihi jiray maxaa laga qaadi afarta geesoo magaalada ka soo wada yaacaysaa maxaa laga qaadi waxaa caddaatay hadda in wax laga qaban karo la dhameeyey baa qabatay anigu kulley shalaan raacay qoladii waxaan raacay shalay wax buufinaysay meel kasta oon weydiinay wax kaneeca ii sheega ma arkin wax kaneeca ii sheego ma arkin awalan dadka waxaa la dhihi jiray kaneeca kusoo dhawaada alxamdulilah hadda qof walba oo dhan wuu arki karaa sidee ay tahay marka kaneeca waa lagu guulaystay arrinkeedii ilaahay baa mahadleh la sii wado
arintan ilaahay baa mahad iskale alxamdulilaah ilaahay subxaana watacaala baan mahad ballaaran u celinaynaa uma kadib dadkii arintaas ololeeyeyna mahad ballaaran baan u celinayaa ilaahay baa mahadle kaneeca waa dhammaata kaneeca way dhammaata ilaahay baa dhameeyey ilaahay buuna dadka muslimiinta gacantoodana ilaahay ku halaagay magaaladii maanta caawa waxay sheegaysaa qof walba inuu xala shandarwad la-aan seexday martidii imaadayna ay aad u hambalyeynayaan dadka horu jooga hadday caruur ahayd iyo hadday dumar ahaayeen dadkii waaweyne dhammaantood xal inay kaneeca la-aan seexdeen shandarwad la-aan alxamdulilah alxamdulilah baan leenahay sidii hore ay ahayd iyo si hadda tahay wax isku dhow ma ahan sidii hore waxay ahayd hal ah, dadku la soo kaadin waayey oo caruurihii shandarawdihii lagu celin waayey oo cibaadadii dadka maarata cibaadaysan waayeen qof waxaad arkaysaa inuu cibaadaysan rabo oo shandarawd ku- shandarawd ku dhex jira aad arkaysaa oo shandarawda bannaanka intuu ku xirtay dhex taagan oo ku tasbiixsanahayo hadda fursad baa laisku helo ilaahay baa mahadle carruurta bannaanka seexata odayaashii duqoobi baa sheekaystay bannaanihii baa la fariista sidii la arki jiray bay noqotaa dadka hadda shandarawdahan ku jiray oo salaadaha usoo kici waaya hadda salaadii bay usoo kaceen cibaadadii bay usoo kaceen qof walba masaajidkan layaaya horumarin buu yiri kaneeca la-aan weeye markii horena waxaa laga yaaba qof walba kaneecada ma u bixi kartay isdhejis u leeyahay jaamacada inay dhaafto marka ilaahay baa mahad alxamdulilah alxamdulilah ilahay baan u mahad celinayna waxaan kula talin lahaa inay ololahan ina dhigin Dad lagu waxaynayana in la badiyo waxaan dhihi lahaa xaafad walba laba xabo ha jadato markay jadato hal subaxna weerarka lagu qaado weerarka lagu qaado. bil walba waxaan dhihi lahaa hal mar ha la qaado waxay u socotay masquulaha oo lagu ridahayo laga shaqaynahayo iyo guryaha la qiiqinahayo la baawaxaynahayo sunta lagu buufinayo labadaas noocay ku socota masquulihii iyo guryihii macaldaaradihii darsayooyinkii jikooyinkii meel la hambaynaya ma leh caan bay ku socota kaneeco aad baan oga raysanay ilaahay bay mahad u sugnaatay dadaalkii dhallinyarada ee dadaashay ee maamulka ay dalada- dadaaleen baan oga raysannaa kaneeco aad waaga horeniyow aad lama tukan karin xataa cibaadada yaraatay cishaha makhribka sidii salaa subaxdoo kale tasbiixda qofka way dhibaysaa inuu siisiyeeri ku jira ma ogi hadda ilaahay baa mahadle waxaan maraynaa in la yidhaahdo kaneeco bidhaanteeda yaa sheegay cigeedi ilaahay baa mahaddaas u sugnaatay dadaalkaan marnay daraaddii ilaahay baa mahadle kaneeca waa laga raystay berigi hore kaneecadu ziyaaday ahayd hadda asbuucan iyo asbuucu ka horreeyey lama arkin kaneeco lama arkin baa la dhihi karaa hadday bannaan tahay hadday guri tahay sisyeerlaan baa la seexan karaa alxamdulilah rabbilcaalamiin kaneeca waa laga raystay alxamdulilah ilaahay baa dad khayr qaba u bixiyey waxay noo keeneen qalab lagu buufiyo annaguna waa ka faa'iidaysanno waa buufinnay ilaahay mahadii hadda aad baan oga raysannaa aad baan oga raysannaa toddobaadkan haddana weli waa lagu wadaa waa la cirib tiraya dadka marka dhahay calcado kale ceel laga cararaya maxaad dhihi lahaa waxaan dhihi lahaa hadda ceelcadde kaneecadii nasri baa laga helay qofka hadda kaneeca ay dhibaysay ow alxamdulilaah dhibkeedu waa laga raystay laga guulaysan karaa waxaa harayna in la cirib tiro waa si fudud baa loogu guulaysan karaa oo kaas nadaafaday ku xihan tahay in la buufiyay ku xihan tahay Een, qof kasta gurigiisa fayadhowrka inuu ka sameeyo iska nadaafiya musqusha iyo guriga iska nadaafiya keliyayna ku xihan tahay hadda waa laga raystay kaneeco alxamdulilah rabbilcaalamiin alxamdulilah ilaahay nabcadiisiya naxariistiisaan helna guul iyo gacan buuxdaan u taagna raggii gargaarkaas ilaahaygi subxaana watacaalkaa noogu dhawaajiyey kaneeca waa ka raysanna alxamdulilah rab waagii hore haddaan naba iyo dhiig iyo maxaan ku idhahdaa cudurraha khatarta ana ka qaadin baan ilaahay ugu mahad celinayna alxamdulilah rabbilcaalamiin guriganaga guri janno weeye maanta waa guri adduun guri adduun weeye laakiin ilaahay nabcadiisaan ku helnay siisin yeeri la-aan waa la seexan karaa alxamdulilah xigeedina waa weyna bidhaanteedina waa weyna ilaahay bay ku mahadsan tahay waxaan kula talinhayaa gurmad iyo gargaar inaan ka qayb galno dadkii maxaan ku idhaahdaa ay guubaabadaas noo bixiyey adduunkana ilaahay ha barakeeyo cadowgana allaha ka qabto aaqarana jannaan ku oga kaneecaan kaaga warramaya kaneeca horta ilahay baa naga dulqaaday habaarkaan habaaraynayba horta ilahay ku dulqaa nooga dulqaaday ilaahay baa ku mahadsan waagi hore waxay ahayd wax dadka cuno ooda tukan karin ooda indhaha kaa geliso oo sanka kaaga xaroonayso ilaahay baa mahad iskale bannaanka haddaba sisiirilaan baseexana waa ilaahay baa ku mahadsan alxamdulilahi rabbilcaalamiin dadaalka iyo juhdigaan ku bixinayna inaan sii wadnaan laban laabnaan rabnaa sayba kaneeca nooga silgurta sida gaalada nooga silgurtoo kale marka saasaan rabnaa insha allahu biidnillahi kariim kaneecana ilaahay baa naga dulqaa wax weyn baa isbedelay maasha allah maasha allah wax weyn baa isbedelay xitaa suuqaan lama joogi karin suuqaan xitaa markii xaafadaha laga buufiyey weyba dhammaataba hormoonadeeda waaba la dilay hormoonadeeda haddii la dilin iyadana way dhammaanaysaa insha allah biidnillahi kariim wayna israacaysaa caruurta yarka bannaanka ay i seexdaan waa libaax la erjiifaana ilaahay baa mahad iskale dhiigganagaa noo badbaaday kaneeca way dhammaatay eber bay baxday ilaahayna ha israaciyo ilaahayna khayr ha siiyo walaalaha naga saa noo maxaan ku dhahaa ee dadaalkaa noogu sameeyey ilaahay khayr ha siiyaan leena insha allah biidnillahi kariim dadka waxaan tala siin lahaa qof walbaba ha garab qabto walaalaha gurman hayo oo saas noo maxaan ku dhahay noogu samayn hayo ha la garab qabto ha la garab istaagaan leenaha تحية خالصة يا عامل النظافة فأنت خير عامل يستوجب احتراما تحية خالصة يا عامل النظافة فأنت خير عامل يستوجب احتراما يستوجب احتراما في الصبح والمساء والصيف والشتاء تطوف في الأحياء في ثغرك ابتساما في ثغرك ابتساما في الليل نحن نمرح وبيتنا لنبرح وأنت فيه تكدح يا عامل النظافة يا عامل النظافة حييت يا رمز الوفا فأنت من جند الخفا يكفيك أن تنظف يا عامل النظافة يا عامل النظافة الشكر والثناء لعامل النظافة الشكر والثناء لعامل النظافة
guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkeeni gaarka oad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga andalus caawa waanaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu